Suuqa lagu iibiyo khudaarta oo ku yaala xaafadda Bundaweyn ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac xooggan oo ku yimid qiimaha la kala siisto khudaarta sababo la xiriira bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay dadku inta badan iibsadaan khudaar ka badan tii ay horay u isticmaali jireen noocyada khudaarta ee uu sare u kacu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah mooska, qaraha, batiiqa, yaanyada, basasha iyo bocorka haddaba qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta suuqa Bundaweyn ee magaalada Beledweyne ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid qiimaha khudaarta iyo waxa sababay qaraha iyo batiiqa maasha allah berka sare kacay leeyihiin qaraha maxay heertay laba doolar birmadiisa suguntada hal doolar iyo bar saddex maxay heertay dhibic sagaal dhibic sideed adiga horta sidii hore wuu ka fiican yahay horta batiiqa waxaa laysku diyaarihayaa soon biseyl kii tobanka sinti la gedi jiray labaatan sinti labaatan shan sinti uu berka marahayaa kii la raraya nus doolara berka lagu raray marka maasha allah waa barandhadoo kale waxaan gedi jirnay dhibic shan maanta waxay noo maraysaa dhibic toddobo wuxuu ku daray waxbay noogu darta annaga markaasaana wax ka helnaabo marka barandhada shan kiilo toban kiilo waa la qaadahayaa maanta oo kale shalay wixii maanta eh waa la qaadahayaa basasha sidoo kale maasha allah wax weyn inuu suuqa berga iyo shalay iska bedelay waxaan ka shaqeeyaa suuqa khudaarta khudaarta marka qiimaheeda sidii hore maaha hadda xoogo isbeddelaa jiraa sida hadda batiiqa oo kaleento batiiqa ool waxaa la gudi jiray xabadkii toban iyo shan sinti iyo labaatan sinti maanta laakiin dhibic afar waa marka sida hadda khudaarta haddana noocyadeeda kale sida mooska oo kale isagana wuxuu ahaan jiray kiintaalkii wuxuu ahaan jiray afartan iyo laba doolar meelahaas oo ay hadda laakiin maanta konton uu marooya qaraha waxaa waaye wax isbeddel ma laha waa sidiisii hore aad ayuu soo go-ayo qaraha cambahana ay cariiri ku jiraan magaalada cambo fiican ma yeelaan sarkaca waxaa keenay micnaha imaatinka ay timid bisha ramadaan waxaa ka dhashay marka khudaarta in isbeddesho khudaarta waxaan u dhuufinaa hadda khudaartaan xirayno cawdaaqa loo xiraa gaalkacyo waa loo xiraa iyo gobollada dhexoo dhanaa loo xiraa marka sidaas darteed si oo bishii ramadaanka dadka ay ugu faa'iidaystaan ayaa dalabkii khudaartaa batay sidaas darteed sarkaca saasuu ku yimid in khudaarta ay qaali noqoto xiliyada khudaarta oo micnaha bisha ramadaan khudaarta qaali ay noqotaa sababta ay tahay dadkii waxaa waaye xoogoo maciishadii iyo dadkii waxay dareynayeen sida cabitaanka oo kale iyo waxyaalaha la cuno sida hadda batiiqa ka cabitaankiisa oo kaleento mooska cunidiisa oo kaleento sidaas darteed marka saasay qaali ku noqotaa bis aniga waxaan hayaa qudrad waxay iiga imaataa magaalada beledweyne baadiyaheeda waxaa ii imaado batiiq sida cambaha sida babaayga iyo qaraha inkastoo maaragtay kala duwan yahay oo isku qaali ahayn asaga macaa qudrada dhan oo la keenaba waa qaali